sida lagu baahiyey bogga wararka ee wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona taliyaha ciidamada xoogga ee soomaaliya brigader general ibraahim sheekh muxidiin iyo taliyaha howlgallada gaarka ah ee ciidamada maraykanka colonel david haskell ayaa ka wada hadlay sidii ciidamada maraykanka ay uga caawin lahaayeen ciidamada soomaaliya dadaalada ku aadan la dagaalanka argagixisada gaar ahaan howlgallo ay dowladdu qorsheynayso inay ku qaado maleeshiyada ururka al-shabaab dhinaciisa taliyaha howlgallada gaarka ah ee ciidamada maraykanka colonel david haskell ayaa ballan qaaday in maraykanka ay diyaar u yihiin in soomaaliya door kasta oo ay uga baahan tahay dhinaca howlgallada ka dhanka ah argagixisada ka taageerayaan booqashada colonel haskell ayaa ku soo aaday iyadoo dhowaan ay dowladda soomaaliya walaac ka muujisay suurtagalnimada in maraykanku joojiyo kaalmadii militari ee uu siin jiray ciidamada danab ee soomaaliya kadib markii saraakiil ka tirsan ciidamadan lagu eedeeyey inay musuq maasuqeen raashin loogu talagalay ciidanka dowladda soomaaliya ayaa qirtay jiritaanka raashinkaasi la leexsaday qoraal ay dowladdu soo saartay khamiistii lasoo dhaafay ayay ku sheegtay inuu socdo baaritaan arrintan ku aadan oo ay jiraan saraakiil loo qabtay iyo kuwa shaqada looga joojiyey dowladdu ma aysan sheegin wakhtiga cunto xadistu ay dhacday iyo meesha ay ka dhacday dowladda maraykanka ayaa sanado badan taageero isugu jirta la talin raashin iyo gargaar kaleba siinaysay ciidamada danab ee uu maraykanku tababaray si loo dhiso awoodooda ciidan si ay ula dagaalamaan al-shabaab saraakiisha militariga soomaaliya ayaa horey ugu sheegay v o eda in ciidamada danab ay tiradooda gaarayso saddex kun oo askari inkastoo ay jiraan tababaro iyo qorista ciidamo cusub oo dhinac socday bishii lasoo dhaafay cutub ka mida danab ayaa ka qayb qaatay dhuulatus militari oo uu maraykanku hormuud ka ahaa oo lagu qabtay dalka kenya bishii februari ee sanadkana maraykanka iyo soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis isafgarad oo maraykanku uu ilaa shan xero oo militari ugu dhisayo una qalabaynayo ciidamada danab waxaa intaa dheer sanadkii tegey waxa uu maraykanku laba jeer hub isugu jiray boobayaasha culculus iyo rasaas uu siiyey ciidamada danab ee soomaaliya